qaar ka mid ah dhalinyarada ku nool magaalada kismaayo ee xarunta gobolka jubbada hoose ayaa bulshada ugu baaqay inay si wadajir ah uga shaqeeyaan ilaalinta nadaafadda magaalada taasoo ay sheegeen inay tahay mas-uuliyad guud oo qof walba saaran dhalinyarada ayaa sheegay in nadaafaddu kaalin weyn ka ciyaarto caafimaadka bulshada bilicda magaalada iyo horumarka guud ee deegaanka dhalinyarada ah ayaa sidoo kaleeto ku dhiiriyey maamulka degmada iyo qeybaha kala duwan ee bulshada inay taageeraan dadaalada lagu xoojinayo nadaafadda magaalada qaar ka mid ah dhalinyaradaasi oo ka warbixinaya muhiimadda ay nadaafaddu leedahay ayaa bulshada iyo cid kastoo ay qusayso ugu baaqay inay mas-uuliyad guud iska saaraan ilaalinta nadaafadda magaalada maamulka degmada golaha dhalinyarada ururka haweenka ayagoo iskaashanayaan mara badan waxay sameeyaan khashimaadkaas in meesha ay ka arooriyaan ay guwaan ay qaadaan meelaha loogu talagal ay geeyaan waxba muse korinayso qashinkaasoo la qaado ayadoo loo sameynin guddi dabakal oo qoladii meesha qashin ku shubto sharci loola degsan doono maadaama ay jirin nidaam oo lagu xaqiijinayo qashinkaas meesha lagu daadanayo aysan jirin qashin markii la qaado ismarkiiba dadkii qashinkii way soo qaadayaan way keenayaan marka dhibaatooyinka ugu badan oo hadda ugu badan dhanka nadaafadda waa dhankaas waxaa wax ka qaban karo dadka bulshada ku nool iyo dowladda oo iskaashatay caafimaad ahaan waxaa ka dhalan karaa cudurro aad iyo aad u fara badana ka dhalan kara sida infectionka ka dhalan kara typhoidka ka dhalan kara waxyaalo badana ka dhalan kara oo oo fanan iyo waxyaalaha jirka kasoo baxa dhanka waa in ay gacan mug weyn le ay ka qaataan wasaaradahaas oo si toosa ay u egaan subax walba shaqaale kormeer ah in ay u saaraan xitaa hadday noqon weyda inay baaminayta wax la siiyo inay iska wax ugu qabtaan waxaa laga yaabaa wadamo shisheeye in looga yimaado deegaanka bilicdiisi anaa ka shaqayna deegaanka quruxdiisi anaa ka shaqayna hadha tufal celin waxay nagu noqonaysaa dadda meesha kuma nooleen jeermisaa ku noolaada wasaq iyo qashin iyo balaayaa ku nooleen marka waxaan bogaadinayaa in ay gacmaha isqabsadaan dadka dowlad goboleedka jubbaland runtii horta ururka dhalinyarta in badan way ka qayb qaateen arrimaha noocan oo kale nadaafadda ku saabsan wax badan gacantooda way ku xaaqeen wax badan way sameeyeen way hagaajiyeen waxaa kaloo sidoo kale kaalin muhiima ka qaatay ururada haweenka marka ururada bulshada in badan way isku dayaan in deegaankoodii bilicdiisa ay soo saaraan oo dadkoodina micnaha bakteriyada iyo jermiska iyo waxaas dhammaanna ay ka dilaan way u taagan nahaar iyo habeen laakiin waxaa jirta caqabadaha soo lalaabto in wixii shalay aa samaysay maanta waxba kama jiraan ay yihiin sidoo kale waxaa arkaysaa xaafadan oo lagu nool yahay oo maaragtay tuubada micnaha kasoo bixayso tuubadani banaanka biyihi kusoo shubto sidoo kaleeta waxaad arkaysaa bariiskii iyo wixii xalay la cunay oo banaanka iskaga soo daadanaya sidoo kaleeta waxaad arkaysaa cunugii xaafadda kasoo baxay oo wixii iska kor fadhiyo maaragtay haddana xaafadda iskaga laabanayo waxaa jirta xeebta sidoo kaleeta xeebta qashinkeeda wuxuu ukala baxaa laba mid badda caadi iska keentay iyo mid haddana xaafadihii ay kusoo shubaan sidoo kale xeebta waxaad la mari karin qashin oo kii badda kusoo shubtay iyo kii kaleeto marka laisku daro xitaa waxaad aragtaa lafooyin iyo waxskeel waxaas in badan baa annaga ururka dhalinyarta aan iska kaashanay aan sameynay aan hagaajiso ku daynay laakiin haddana waxba kama jiraan